bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaco ah oo ay taariikhdu ku astaysan tahay toddoba-iyo tobanka bisha mey sannadda labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahinno dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa saake barqadi waxa uu ku qarxay deegaanka wadajir waa degmada wadajir ee gobolka banaadir markii ciidamada ammaanka ay hareereeyeen gaarigaasi oo horey looga sheegsanaa gaariga qarxay waxaa la sheegay in markii hore ay ka shakiyeen ciidanka ammaanka kadibna ay isku dayeen in ay qabtaan laba dhalinyaro ah oo sarnaa waxaa marka baxsaday labadii dhalinyaro ciidamada ammaanka ayaa aysanayay iyadoo dhaawacyada ayaga oo dhaawacay mid ka mid ah halka ninka kalena u baxsaday waxaana ciidamada ay goobta caafimaadka u qaadeen ninkii ay dhaawaceen wadajir cabdulaahi waad cabdulaahi ayaa sheegay in gaariga markii hore laga shakiyey ciidamada amniga ay qabteenna lagu arkay waxyaabaha qarxa waxyaabaha qarxa inay saaran yihiin waxa uu sheegay in dadkii deegaanka lagu wargeliyey in ay ka fogaadaan si ayna waxyeello ugu soo gaarin rayidka hase ahaatee waxa uu xusay intii riyad intii rayidka laga badbaadinayay in ciidamadii ay ku waxyeeloobeen qaraxaasi laba askari oo ka tirsanaa kuwa miinabaarista booliska eman action ayaa ku dhintay qaraxa halka mid kale oo nabasugidana uu ku dhintay tirada wadarta ayaa ka dhigayso in saddex askari oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwii amnaanka ay ku geeroodeen qaraxa inkastoo ayna jirin waxyeelo kale uu qaraxaasi gaarsiiyey ama geystay wararku aynu helayna ayaa waxay intaasi ku darayaan in xaaladda shaqsiga ciidamada ay gacanta ku dhigeen haatan ay tahay mid aada u wanaagsan sida laamaha ammaanka ay sheegeen inkastoo ay tilmaameen in saacadaha soo aadan ay ka warbixi doonaan waxyeelada ka dhalatay qaraxaasi maanta lagu weeraray ama maanta ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir kaasoo ujeedkiisu ahaa in khasaare intaasi ka badan ay ku geystaan kooxaha amni darrada ka wada gudaha dalya iyadoo laamaha ammaanka weerarkan ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab wejigii labaad shir looga hadlaya maqaamka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyada oo shirkan uu socday uu socdo ku dhowaad loogu talagalay inuu socdo ku dhowaad dhowr maalmood shirkan oo ka duwan kii hore ayaa waxaa maanta uu ahaa shir ay isugu yimaadeen beesha hawiye waxaana nabadoonada waxgaradka odayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beeshaasi ay ku kulmeen hotelka s waa hotelka city balas ee degmada cabdicasiis maxamed axmed cabdulaahi madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaa sheegay in uu in gogasha ay noqoto oo looga hadlayo maqaamka muqdisho iyo sidoo kale xuquuqdii ay lahaayeen shacabka ka badan saddexda milyan ee ku nool caasimadda soomaaliya waxa uu sheegay in mar waliba ay waajib tahay in la doono maqaamka caasimadda islamarkaasina la caddeeyo isagoo xusay in madaxda dalka aanay ahayn kuwo wax diidan waxna ogol sida uu ka dhawaajiyey xuseen caraale oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee xildhibaanadii hore ayaa isna sheegay ama shirkani ka sheegay in arinta maqaamka muqdisho ay hor taalo madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale gobolka banaadir shirkan ayaa ahaa shirkii lagu magac daray dowladda waa shirka lagu mucaaradayo dowladda waa shir nabadeed oo maqaamka caasimadda soomaaliya iyo xuquuqdii ay lahayd lagu raay waxaana horta waxayna hor yaallaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayuu sheegay xildhibaanka dhinaca kale waxaa maalinta beri ah lagu wadaa in muqdisho uu ka dhaco shir lagu taageerayo guddoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed waxaana shirka lagu wadaa in ay kasoo qayb galaan beelaha mudulood iyo sidoo kale qaybaha kale ee kala duwan iyo xubnaha ka imaan doono gobolka banaadir qaybihiisa kala duwan muddooyinkii dambe ayaa waxaa si aad ah kaga soconaya magaalada muqdisho arrimo dhowr ah oo looga arrinsanaya arrintan macaasimadda soomaaliya iyo sidii ay ku heli laheyd waxyaabihii ay laheed magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay kuwan wadatashi ah oo ku aadan sharciga saxaafadda soomaaliyeed kaasoo ay soo qabanqaabiyeen ururwaahinta soomaaliyeed ee soma faja iyo sidoo kale i m s kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay ururadaasi agaasimayaasha warbaahinta wariyaal qoraayaal ruqcadayaal saxaafadeed iyo xubno kale kulankan oo wakhti dheer qaatay ayaa waxaa lagu lagu wada tashaday sharciga saxaafadda soomaaliyeed kaasi oo ka kooban afartan iyo laba qodob xubnaha ka qayb galay kulankan ayaa muddo saacado ah ka doodayay dood wadaag ka yeeshay ama ka sameeyey sharciga saxaafadda iyo sida wax kabadda loogu samayn karo iyadoona qodobaar ay isla garteen mas-uuliyiinta ka wada hadlaya arrintaasi gabagabadii kulankan ayaa waxaa xubnihii kasoo qayb galay kulanka waxa ay isku raaceen in wax kabadda lagu sameeyo qodobada qaar ee ku kadibna la horgeeyo arrintan ay imaanayso xilli ay ka cabanayaan soomaaliyeed caqabado dhowr ah oo kasoo wajahay dhinaca mas-uuliyiinta dowladda iyadoo qodobada qaarna ay yihiin kuwa ka hor imaanaya hanaanka ay wax u rabto dowladda soomaaliya ee ku aadan qaabka loo maamulayo warbaahinta madaxa bannaan taasoo muddooyinkii dambe eed hadalhayn ama dood aada u xoogan iyadoo qodobada qayihiin si suurtagal lahayn in warbaahinta madaxa bannaan ay ka shaqayso ama ku shaqayso halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer faahfaahiino dheeraad ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal ka dhacay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan halkaasoo la tilmaamay inay ku dagaalameen maanta maleeshiya beeleed ka mid ah kuwa dega magaaladaasi dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay sida wararkaaynu ku helayno xaafadda howlwadaag ee ka tirsan magaalada beledweyn waxaana labada dhinac ay iswadaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la tilmaamay weerar inay ku qaadeen koox la tilmaamay inay la baxeen magaca ka duwan midka maamulkaasi ayadoo wararkaaynu ka helayna magaalada beledweynena ay sheegayaan in weerarka waa dagaalka markii dambe uu isku bedelay mid foolka fool ah dagaalkan ayaa la sheegayaa in uu mid u ahaa mid xoogan islamarkaasina hubka nuucyadiisa kala duwan labada dhinac isku adeegsaneen dagaalkan ayaa yimid waa dagaalkan ayaa yimid markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay isku dayeen in ay halkaasi ka dhigstaan saldhig markaasina maleeshiyaada ay ka hor yimaadeen dagaal ayaana goobta ka qarxay sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada beledweyne guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolkaasi hiiraan cusmaan xasan cali ayaa u sheegay warbaahinta in khasaare kala duwan dagaalka uu ka dhashay sidoo kale waxa uu tilmaamay in howlgalku uu soo haddana ay xaaladdu tahay mid caadi ah ciidamada dowladda soomaaliya ayuu ku waramayaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee magaalada beledweyn in ay howlgalkaasi ku guulaysteen sidii loogu baahnaana uu kaga dhacay magaalada beledweyn
laakiin hadda hore maamulka iskula jirta wixtigaan iyo hooyayro maamulka oo hooyo isku dhibacay ahaayeen waa waxweyna meeaas
ugu dambayna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kormeerkii labaad ku degay dekada weyn ee magaalada muqdisho xilli uu kuurgalayay howlaha shaqo ee ka soconaya dekada maadaama ay tahay isha dhaqaale ee ugu ballaaran soomaaliya oo ay wax ka soo galaan ra-iisul wasaaraha ayaa mid mid u kormeeray xafiisyada ay ka kooban tahay dekada weyn ee magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha lagu bixiya canshuuraha waxa uuna ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kale booqasho ku tegay goobaha lagu dejiyo raashiinka qaybihiisa kala duwan xilli dekada magaalada muqdisho ay haatan ka muuqanayso dhibaatooyinkii hareeyey dhowr iyo labaatankii sano ee dalka ay ka jireen burburkii dagaalada sokeeye ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta dekada gacanta ku hayso gaar ahaan hay-adda albeeg la yeeshay kulan saacado qaatay oo ay kaga wada hadlayeen ballaarinta dekedda iyo sidii loo horumarin lahaa howlaha shaqo ee dekedda weyn ee magaalada muqdisho dekedo dhowr ah oo soomaaliya ku yaalla waxaa gacanta ku haya shirkada ajaanib ah kuwaas oo qandaraasyo la galay waxayna u muuqataa dekedda magaalada muqdisho tii ugu horreysay ee lagu wareejiyay gacan shirkad aan ahayn dowladda federaalka soomaaliya waana dowladda turkiga halkaa kala maamulayaan isutag waa hay-ado kala duwan oo laga leeyahay dalalkaas kutagga imaaraadka carabta warkii oo aad ka dhegaysaneyseen akhyaartaaynu jecelnahay o raadiyo wardheer waa naga inta anigaa saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idiin akhrinayay intaynu dib markaa u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo